waayo wanaagsan waa mar kaliya barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya guud ahaan barnaamijka toddobaadkii tegay iyo soomaaliya waxaa soo diyaariya islamarkaana isku soo dubarida waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi waxaana magaaladan atlanta ku qaabeya yuusuf sheekh cadow waxaana idiin soo saara anigoo cabdilcaziiz siidi xildhibaan maxamed cumar dalxa ayaa ka dhawaajiyey in tagrifal awoodeed oo aad u xoog badani haatan ay ka dhex wadaan guddoonka baarlamaanka gudaha baarlamaanka isla mar ahaantaana ay xuquuqayaan qaar ka mid a xildhibaanada federaalka ee soomaaliya ayagoo guddiga adeegsanayo awoodo aan sharciga siinaynin sidaasi la mida ayaa xildhibaanka xildhibaan maxamed cumar dalxa waxa uu hoosta ka xariiqay in haatan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya uu hareer maray waxa ay soomaalida ku heshiisay oo ahaa qaab dhismeedka baarlamaanka in mar walba xilalka loogu dhiibo xildhibaanada baarlamaanka si dheeli tiran haddaba xildhibaanka ayaa arrinkaasi ka sheegay shalay kulan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya loogu soo xirayey kalfadhigii labaad ee kulanka baarlamaanka kaasi oo ka dhacay magaalada muqdisho ayna goobjoog ka ahaayeen xildhibaanada iyo weliba guddoonka uu u horeeyo guddoomiye jawaari aan idiin kala baxo maxamed cumar dalxa iyo hadaladii kulkululaa ee shalay ka horjeediyey xafladda xiritaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka
saaxiibadeeda ah ee xildhibaanada sidoo kale madaxweynaha baarlamanka marti sharafka ee maanta nala joogta aniga aqalka sare lagale cabdiqaysiid iyo marti sharaf kuma dari karo ee laba aqal oo hal baarlaman madaynayaan nahay marka sidaasi aawadeed waxaan leeyahay salaanta saaxiibadeedaad la mid tihiin xildhibaanada kale bada saxaabadana waxaan leeyahay sidoo kale dhammaan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madala gudoomiye siidii loo furay saaxiibkeenna jesey waa ku mahadsan yahay in la iscasiyo waa wax wanaagsan xasintana waxa waaye faman cafa oo aslaxa fa ajruha cala allah laakiin in laga toobakeena ayaa muhiim ah markaasaana si rasuulka ay noqonaysaa attaayibu min adambi kaman laa damba lah laakiin haddii qofka khaladkiisa uu kusii socdo oo loo sii saamaxo isagoo haddana dhibaato sameeya haddana ama qof ku xadgudba xadiidkaas iska dhex galo waa laga fiican yahay taa aniga ma rabo inaan ku dheeraado laakiin waxaan su-aalka keenaya oo aan leeyahay mudane guddoomiye kollayba markii guddiyada baarlamaanka bari la dhisaayey adi waad maqnayd laakiin labada guddoomiye ku-xigeen koowaad iyo labaad way joogeen mudane guddoomiye guddiyada baarlamaanka shan iyo tobanka waxay lamid yihiin shan iyo tobanka wasaaradood ee ayaga ay ama xukuumadda ay ka dhisan yihiin ee iyaga isnaaduraya ama ayaga ee iyaga labadooda is-eeganaya wax welibana waxay ku dhisan yihiin labada gole ee litirnaan annaga nidaam soomaali ha xumaado ha samaado in wax loogu qaybiyo markii la dhisayo ayaa aadan oo ahayd weligeenna guddiyada baarlamanka guddoon bay leeyihiin guddi weliba saddex qofood ayaa beel weliba in laga helo guddoomiye guddoomiye ku-xigeen iyo maarta xoghaye ayaa aadan oo ahayd haddii ay dhacdana in qola diyaasanaysa xataa inta guddoonka uu soo farageliyay ayuu ka joojin jiray laakiin tan waxaa dhacday wax ri'atan calaa caqab ah oo madax iyo majo meelay u foorarto aan la garanaynin waxaa dhacday marka guddiyadan la dhisaayey in dad qaarkooda xaqay u leeyihiin inay israshaxaan oo guddoomiyenimo ama guddoomiye ku-xigeen waxaa looga joojiyey beeshaada way heshay guddoomiye adiga ismarashixi kartid oo dad badan oo micno leh oo baarlamaanka ku jiro oo magacyadooda haddaan ii baatay jira haddaan sheegna aan sheegayo ayaa ku waayay xataa la yidhi ma tartami kartaan calashaan beeshaada saddexda gudoomiye ee xaqa loo kala lahaa beel walba inay qaadato mid ka mid ah beeshaadaa qaadatay marka adigu waa kuma banaana haddii nidaamkaasi la raaco way fiicnay laakiin haddana ma dhicin dhinac kale beelo oo ayagana inay mudnaayeen inay helaan guddoomiyahooda guddoomiye ku-xigeenkooda iyo xogeeyahooda ayaa waxaa laga dhigay nansani oo la yidhi waxba ma artay ayayaan loo joogsanin oo aan guddoomiye ku-xigeen haysanin oo aan guddoomiye haysanin guddiga joogtadana waa baarlamaan yaraha uu ku dhisan yahay inuu noqdo matalaha baarlamanka marka ee sidaas oo kale ay gaarto in loo baahanyay ujeedadii looga dhigay masuuliyiintiin in ay ka wada muuqdaan loo baahan yahay dhammaan si siman beelaha soomaaliyeed ee shanta ah guddoomiye sanadkan waxaanan horay loo arkin baa dhacay inta adiga aad maqneed ee la sameeyey haddana xaq kuma dhisna guddiga joogtada waayo beelo toddoba kursile ayaa ka maqan hal kursi beellaha loo ololeeyey in la siiyo gudoomiye ay qaadatay gudoomiye ku-xigeen qaadatay laba kursi qaadatay haddaanan majority defeatist minority aan ku dhisnayn haddaanan aqlabiyadda marna kor loo qaadayo sicirkeeda marna hoos loo dhigayo marna nin la leeyahay ismarna sixi kartid adiga beeshaadaa qaadatay beeshii kalena xaq ay ayleen la leeyahay ka socda gudoomiye baarlamaanka waa khaldan yahay cadaalad darro xun baa lagu soo shaqeeyey oo aanan runtii la dulmay dadkii mudnaa inay wax taxaanan wax ku dhelin gudoomiye annaga in wax laysu qariyo maaha caloosha in laysu furo waxaa ka horayso dunuubta dadka gelaya ee ku takrifalaya awolaha baarlamanka gudoomiye sidoo kale waxaa la sameeyey xiriiradii baarlamanka ee halkan waxaa jooga janano safiiro dad wasiiro soo noqday dad ma aragtay oo horigood oo intaasoo luuqada ku hadlayo gudoomiye waxaad u dirteen shirarkii caalamiga aad ku qorteen dad aanan buuxin karin shuruudaha baarlamaanada adduunka looga mid noqdo dadkii mudnaana waxaad tirahdeen halaga saaro for the sake of what annaga ninkaan annaga waxa waaye uma bogin ya cid maanta isladooda og male annaga maamul baarlaman waan soo shaqaynay lix sana iyo bar baan gudoomiye ku-xigeen soo ahaa cumrana ma aanan arag awood sida tan baarlamaan loogu takrifalo awooddiisa oo xildhibaanada ee lagu tunto oo la bahdilo gudoomiye adigana allah kaa ogaado intaan maqaynahay inaad maqasho nagu dartid wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
Thank you.